guddiga doorashada heer federaal ayaa maanta si rasmi a u bilaabay bixinta shahaadada rasmiga ee xildhibaannimada waxaana halkay degan yihiin guddiga oo ah hotel airbord uu ku yaala gudaha garoonka maanta taga xildhibaanadii ugu horreeyay oo qaatay shahaadada rasmiga ee xildhibaannimo guddiga heer federaal ayaa hore u soo saaray jadwal ay ku khusnayd in afar iyo tobanka abriil la dhaarin doono xildhibaanada labada aqale hadda dooran doctor axmed kheyr oo ka faallooda siyaasadda ayaa u sheegay v o a in hadda guddiga u muuqdaan kuwo ku taagan hirgelinta jadwalka ay soo saareen aad ayaa umahadsan tahay alqaadir ani waxaa isleeyahay soo gabagabayntii inta badan doorashadii iyo xulashadii xubnaha labada gole oo baarlamaanka iyo in maamul goboleedyadii oo dhan guddiyadoodii doorashada ay ku wareejiyaan guddigii heer federaal maanaa macluumaadkii oo dhan sidii jadwalku ahaa inay ahna aada u fiican tahay isna iyadoo isla jadwalkaasna daba socdo in maanta shahaadooyinkii la bixiyo ani waxay bixinaysaa haylata calaamad fiican oo ah in jadwalkii lagu socdo in la rabo in lasoo gebagabeeyo doorashadan waktigii loogu talagalay aada uga dabamartay oo dalkiina gelisay hubanti la-aan siyaasadeed iyo mid amni guddiga doorashada oo dhowaan sii daayay liiska xildhibaanada lasoo doortay ayaa ka raaba afar kursi oo saddex ka mid a laga soo doortay koonfur galbeed iyo kursi ka yimid hirshabeelle kaasuu ku fadhiyo agaasimihii hore hay-adda nise fahad yaasiin haddaba afartan kursiya laga reebay liiska waxmuu dhimi karaysaa habsami u socodka doorashada aad fiirisid macnaha khilaafyadan oo arrimahan doorashada ku saabsan ilaa wakti dheer intii doorashada oo arrimaheeda lagu jiraba way socdeen maana mar walbana qaab ayaa uun looga gudbayay oo looga tallaabsanayay weliba hadda markii u dambeysoo kale khilaafyadii oo dhan waxaa moodaa in guddigu qaabku wax u waday iyo xafiiskii wasaaraha loo xil saara doorashada in ay qaabkaas inay ku socotay marka waxaan u malaynaa oon rajaynaynaa in macnaha khilaafyadan yaryar oo shaksiyaadka ku saabsan inta la iska dhaafo in hore loo socdo doorashooyinkii hore labiyo tobankii iyo lix iyo tobankiiba waa dhici jirtay in iyadoon on on xubnuhu dhammaystirnayn oo boqolkiiba boqol aan la ahayn oo qaar ama kuraas lagu dhegeyey ama kuraasda ood ka taagan tahay in guddoonka oo baarlamaanka la doorto ana haddana waxaan u malaynaa inay iska duwanaan doonin laakiin in dhammaan lagu howlgalo iyadoo la fiirinayo danta oo dalka iyo dadka iyo in xaaladan cakiran laga gudbiyo dalka doctor axmed khayre ayaa sheegay in haddii dhinacyadu ay dhammaan isku aragtiya ka yihiin doorashada ay ku dhici karaysa muddacayiman
ani waxay ila tahay rajadaas horta waxay ku xirnaan doontaa sida dadka ay khusayso o dhan oo qaybahaas ay ay uga farceliyaan ay u dhaqmaan laakiin haddii nidaamka la raaco oo heshiisyadiisii lagu soo heshiiyey markii doorashada soo dhammaato guddiga oo heer federaal inuu shahaadooyinka bixiyo kabacdina xoghayayaasha oo golaha baar labada gole oo baarlamaanka ay bixiyaan aqoonsigii baarlamaankana la kulmiyo oo labada gole ay kulmaan guddoon doortaan haddii qaabkaas lagu socdo waxay ila tahay rajo ayaa ayaa fiican ayaa muuqata macnaa carqalado way imaan karaan oo shaksiyaad ama ama kooxo raba dana khaasa fiirinaya inay inay isbaarooyin ama macnaa caqabado keenaan laakiin waxay ila tahay mid laga gudbi karo inay tahay haddii dadka inta badan isku dhinac u socdaan
dadka daneeya siyaasadda iyo saaxiibada taageeraba waxay xilligan si wenisha ugu hayaan doorashada soomaaliya waxaana looga fadhiyaa guddiga doorashada heer federaal oo hog dadka daneeya siyaasadda iyo saaxiibada taageeraba waxay xilligan si wenisha ugu hayaan hanaanka doorashada soomaaliya oo xilligan muddo dheer dibudhac uu ku yimid cabdulqaadir okey v o a muqdisho